bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لlh rb اlعaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bعdu qala اlimam abu ciisa raximah اllah tacalى bab fi الsajdati fi ida smaa nshaqat sajdada ida samaa nshaqad ku jirto ayuu u baab yahay waqra bsmi rabika اladii khlq waxaan soo haynay sujuudu tilaawada iyo axaadiidtii ku saabsanayd buu ku dhex jiray laba baab ayuu dhexgeliyey oo masaajidda abwaabteeda ku tacalluqdo sujuudiibuu haddana kusoo laabtay qaala alimaamu abuu ciisa xadahanaa qutaybat bnu saciid wahuwa abu rajaa qaala xadahanaa sufyaan bnu cuyayna can ayuba bni muusa can caطaa'i bni miinaa can abi hurayrata qaal sajadnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigan la sujuudnay fii iqra' bismi rabbik iyo waida samaa nshaqat xadiidka bukhaari iyo muslim baa warinayaan waxaana laga qaadanaa mufasalka ama jallaadka qamiis sujuudaha ku jiro in lala imaanayo ayb sidaasna waxaa khilaafsan alimaam malik raximahullah oo isaga mufasalka wixii suuratu lxujuraat ka hooseeyo sujuud male ayuu leeyahay marka saddex sujuud baa mufasalka ku jirto suuratu najmi iyo suuratu ida samaa nshaqat iyo iqra' bismi rabbik xadiidkan baana tusaayo iyagana xadiidka ay ka qaateen oo kuma jirta ay leeyihiinna waa gaarey qaala xadahanaa qutaybatu qaala xadahanaa sufyaan can yaxya bni saciidin huwa alansaariyu can abi bakri bni moxamed bni camr bni xasmin can cumara bni cabdilcaziiz can abi bakri bni cabdiraxmaan bni alxaarit bni hishaam afar taabici wa yaxya bnu saciidin alansaari waa taabici abu bakr bnu moxamed bni camr bni xasmin waa taabici cumar bnu cabdilcasiis waa taabici abu bakr bni cabdiraxmaan bni alxaarit bni hishaam almakhzuumi isagana waa taabici can abi hurayrata can اnabiy sala allahu alayh wali wasalama milahu qaala alimaamu abuu ciisa arbacat min ataabiciin bacduhum can bacdin afar taabiciinta kamida qaarkood qaarka kale ay ka warinayan marka haddii marka afar taabiciin ay iska warinayaan xadiid meeshaas marka waxaa laga fahmaa mar kasto taabici saxaabi ku xiga haddaad aragto macnaheedu marka maahan in aan marnaba inqidaac la tasawuro karin waa la tasawuran karaa leanna haddii la arkay taabici taabici kale ka warinay taabici kale kasii warinayo way dhici kartaa marka taabicigan saxaabiga markuu ka warinayo waasida inay jirto walidaalika yacnii inqidaac oo khafi ah waa waa suuragal buu ku yahay mar haddii afar isku xigta la arkay dayib marka la leeyahay mursalku marka la tacriifinayo mursalka tacriifka ugu fiican waxay tahay in la yidhaha maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala alla ly slam waxaa taabicigu nebiga u tiiriyey ma la dhahayo maa asqadahu saxaabiy wixii taabicigu uu saxaabiga rido ma la dhahayo ama xadiidka saxaabigu ka maqan yahay ayaa mursal la dhahaa ma la dhahayo sababtoo ah ixtimaalkan baa imaan karo haddii waxa maqan inuu saxaabi yahay la hubo saxaabigu maqnaanshihiisu dhib maba keeneen bilaanna waa cuduul saxaabada laakiin waxaa maqan ayaa waxaa laga cabsanayaa qad yakuunu saxaabiyan wa qad yakuunu taabiciyan aakhar marka ixtimaalka dambe waxaa loo baahan yahay marka axwaasha in la baaro taabicigaas maqnaan karo sidaas ayuu mursalku uga mid yahay min aqsaami daciif ayb qaalamarka ibnu xajarna waa sheegaa nuqbaha iyo nushada iyo markuu ka hadlayo qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiix waalcamalu calaa hada cinda akari ahli اlcilmi yarowna waxay arkayaan السجوuda في إda الsmاء انshqت وqرأ bاسmi رbk qaala baabu maa jaءa fi الsajdaةi fi الnجmi sajdada suuraة الnجmi ku jirta qaala xadaثna haaruun بn cabdالlahi الbزاaz qaala xadaثna cabdالصmd bn cabdالwاriث w huwa cabdالصmd bn cabdالwاriث bn sacيid alcmbariyu الtannuuriyu qaala xadaثna abi cabdالwاriث bn sacيid can أyuba can cikrima can ibni cabaasin qaal sajada rasuulu llahi sal ll salam nabigu waa sujuuday fiihaa suuratu najmi dhexdeeda yacni najma ayuu u jeedaa waalmuslimuunana way sujuudeen waalmushrikuunana waa sujuudeen waaljinnu waalinsuna way sujuudeen xadiidka marka bukhaari iyo ayaa warinaya qaala wafi lbaabi can ibni mascuudin abi hurayra qisadan qisada keentay waaye dadkii xabasho u hijrooday markay maqleen mushrikiintii iyo sujuudeen waxay is yidhaahdeen way islaameen waa soo laabteen markaasay waxay ogaadeen inaynan waxba islaamin markaasay haddana mar labaad dib ugu laabteen xabashada ayb qaala wafir marka waxay u sujuudeenna de waxay tahay qur-aankii qiraa'adii iyaa ka tan badatay qur-aanka balaaqadiisa iyo macaanida uu ka waramayo iyo siday u socotay u macaansanayeen yaa mar uun fasjuduu lilaahi wacbuduuh waa sujuudeen ee maahan marka yacnii qisadan qisatulqaraaniiq la leeyahay oo asnaamtoodii baa nebigu ammaanay iyo maahan tilka alqaraaniiqu alculaa wa ina shafaacatahuna la turjaa iyo ma jirta taas suurat lxajna wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli walaa nabiyin ila ida tamanaa alqa shayطaanu fii umniyatihi waxbay ku sheegaan axaadiid iyo ibnu xajarna wuxuu isku dayaa inuu axaadiidtaas asal u yeelo xoogaa way xoog badan tahay camal inuu yiraahdo bimajmuuci طurq haddana kadib haddana gadaalu ka ibdaalinaya wuxuu leeyahay waa sugan tahay laakiin macaani kale iyo waxyaabo kaleu la aadaya xadiidka baatilka ama mowduucana waxyaabaha lagu gartaba waxaa ka mid ah sidau isagu sheegay inuu khilaafsan yahay qawaadic sharci ah waxyaaba qadciyaad oo sharci ah inuu khilaafsan yahay ee qadciyaadka soo ka mid maaha nebigaba wixii loo soo diray maxay ahaayeen rasuulka maxaa loo soo diray laata iyo cuzo inaynan waxba taraynin inuu dadka u sheega soo maa isagii baa haddana yidhi shafaacadoodaa la rajaynaa qadci kad weyn oo yacnii la khilaafayo ma jirto marka maahan in la yiraahdo waxaas marka yani in laga asaaniid in laga fiiriya maba u baahnaba taasoo kale leanna waxyaabihii qadciyaadka khilaafsanaa bayba ka mid tahay waxyaabaha mawduucaadka lagu gartayba ka mid tahay ayb qaala wfi lbaabi can ibni mascuudi wabi hurayrata qaala xadiidu bni cabaas xadiidu xasanu صaxiix wاlcamalu calى hada cinda bacdi ahli اlcilmi yarowna waxay arkayaan asujuuda fi suurati najmi suurat najmi in lagu sujuudo waqaala bacdu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi sal ll slam wagayrihim laysa fi lmufasali sajdatun mufasalka wax sajdaa ma leh whuwa qwl malik bni anas wاlqowl اlأwl asaxu wa bihi yaqulu اthawriyu wbnu اlmubaarak washaaficiyu axmedu waisxaaq qowlkan marka maalik ma xoog badno maadaama axaadiidtan sugnaatay qaala baabu ma jaءa man lam yasjud fiihi iyaga daliilkooda hadda gela marka imaam maalik qofkii aan sujuudin wxuu ku yimid qaala xadaثna yaxya bnu musa qaala xadaثna wakiicu can ibni abi di'bin can yaziid bni cabdاllahi bni qusayd can caطaaء bni yasaar can zayd bni haabiti qaal qara'tu calى rasuuli اllahi sal ll slam najma nabigan suuratu najmi ku akriyey falam yasjud fiiha ma sujuudin ayb maalik marka maalikiyada xadiidkaanay qabsanayan wanajmi baa lagu akriyay nebiga ma sujuudin marka xadiidkan iyo kii hore sida lagu jamcinaya waxay tahay nebigu ma sujuudin inuu wuxuunan u sujuudin sujuuddu inaynan waajib ahaynba sujuudu tilaawada inaynan waajib ahayn oo qofka ikhtiyaarkiisay ku xiran tahay hadduu doonana waa sujuudaya hadduu doonana waa ka tegi karaa sidaas marka inuu bayaaniyo ayuu u sameeyey macnahaas marka xadiidkan falam yasjud fiiha kii horaa baatila ma laga qaadanayo marka kii horena waa ansaxay kanna waa ansaxay hala jamciya see lagu jamcina kii horena waa afdalka iyo mashruuciyada midkaanina waa in uunan waajib ahayn darteeda uga tegay nebiga sal l slam macnaha ugu fiican sidaas waaye tirmidina wou keeni doonaa qaala xadiidu zayd bni thaabitin xadiidun xasanun saxiix ayb culimmada qaar baa waxay leeyihiin zayd baa aqrinayey ma sujuudin isaga nebigana sidaasuunan u sujuudin oo waxay leeyihiin qofka mustamica ee qiraa'ada dhagaysanayo qofka qiraa'ada aqrinaya ugu imaam ah hadduu isaga sujuudo waa sujuuda saamica iyo mustamicaba haddii uunan sujuudinna ma sujuudayo marka zayd baa aqrinayey ma sujuudin nebiguna saasuusa u sujuudin taasuu sheegaa marka wata'awala bacdu ahli اlcilmi waxay ku fasireen hada alxadiida ayuu fasiray faqaala inamaa taraka الnabiyu sal l slam asujuuda nebiga sujuudda wuxuu uga tegey liana zayda bna haabitin xiina qara'a markuu aqriyey falam yasjud ma sujuudin lam yasjud الnabiyu sal l salam nebigana ma sujuudin marka markuu aqriyey zayd oo falam yasjud ounan sujuudin lam yasjud inabiyu nebigu ma sujuudin sal sl wa qaaluu waxay yidhaahdeen asajdatu waajibatu calaa man samicahaa sajdadu way ku waajibaysaa qofkii maqlo walam yurakhisuu fii tarkihaa ma aynan ruksaynin ka tegisteeda maxuu kuu dhiga adiga ka hor wa qaaluu asajdatu calaa man samicahaa ayb walam yurakhisuu fii tarkihaa ka tegisteedana ma aynan ruksaynin wa qaaluu in samica arajulu qofku hadduu maqlo wa huwa calaa gayri wudu'in isagoon weyse qabin faidaa tawada'a hadduu weyse qaato sajada waa sujuudiya wahuwa qowlu sufyaan wa ahli lkuufati wabihi yaquulu isxaaq qaar baa marka laba qowl buu isdhexgeliyey qola xadiidkan waxay ku fasireen zayd baan sujuudin maadaama uunan sujuudin zaydna ou qaariga ahaa isaga nebigana ma sujuudin ayb haddii marka zayd uu sujuudi lahaa ninkas ninka maqlaaya waa ku waajibaysaa oo markaa ninka yani sujuuddaa maqlaayo ama dhegaysanayaba qiraa'ada inuu ka tago uma bannaana oo sujuudi bay waajib ka dhigayaan qoladan marka wujuubna waa qabaan sajdatutilaawad sajdatu tilaawadu inay waajib tahayna way qabaan laakiin waxay ku xirayaan qaarigu inuu sujuudo wa qaala bacdu ahli lcilmi ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhaheen inama sajdatu sujuuda calaa man araada waa qofkii doono an yasjuda fiiha inuu sujuudo waltamasa fadlahaa fadligeedana raadiyo ninka fadligeeda raadinayo rabo unbaa sujuudaya wa rakhasuu fii tarkihaa ka tegisteedana way rukseeyeen wain araada dalika in araada daalika hadduu sidaa doono waxtajuu bilxadiidi almarfuuci bayna xujaysteen xadiidi zayd ibni thaabit qoladan labaad waxay leeyihin sajdada asalkeedaba waa sunno waa laga tegi karaa xadiidkan zayd baana u daliila hadday waajib tahayna nebiga zayd amri lahaa qaala qara'tu cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam annajma ayaan ku aqriyay falam yasjud faqaaluu low kaanat isajdatu waajibatan hadday ahaan lahayd lam yatruk innabiyu sal l salam zaydan nebiga zayd iskama dhaafeen xataa kaana yasjudu ma ka tageen jeer uu sujuudo wayasjudu nabiyu sal l salam macahu nebiguna waa la sujuudi lahaa yacni sajdadii waa waajib zaydna waa ka tegay nebigiina waa arkaaso yani taas ma dhacayso leanna hadday waajib tahay zayd laftiisa amri lahaa nebiga sal l slam waxtajuu bixadiidi cumar ayay qoladan dambe xujaysteen annahu qara'a sajdatan cala alminbari aayad sajdo ku jirto ayuu mimbarka korkiisa ku aqriyey fa nasala waa degay fasajada waa sujuuday uma qara'ahaa fi ljumcati athaaniyati jumcadii labaadoo haddana akhriyey fatahaya-a annaasu lisujuud dadku waxay u diyaargaroobeen sujuud faqaala wuxuu yidhi innahaa lam tuktab calaynaa annagana laguma farad yeelin ilaa an nashaa inaan inaga doonayna maahani falam yasjud ma sujuudin walam yasjudu iyagana ma sujuudin qisadan baa marka waxay daliil u tahay sujuudu tilaawadu inay sunno tahay sababta waa maxay cumar markuu sidaas samaynaya yaa jooga meeshaas asxaabta isagii marka wuxuu yidhi sujuuddu maahan waajib cid saxaabi oo tiri waa waajib annagaa og ma jirto kaanamaa marka saxaabadii dhammaantoodba inay u arkaan sidaas ayib shayga marka mimbarka uu ka samaynayo saxaabiga saxaabadiina ay joogto dalaaladiisu waa xoog badan tahay fadahaba bacdu ahli lcilmi waxay ku tageen ilaa hada wahuwa qowlu shaaficiyi wa axmeda baabu maa jaءa fi sajdati fi saad suuratu saad sajdada ku jirto ayb wahara raakican waanaab ayb meeshaas qaala xadaana bnu abi cumar qala xadaanaa sufyaan can ayuba can cikrimata can ibni cabaasin qaal ra-aytu rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama nabigaan arkay yasjudu fii saad isagoo ku sujuudaya saad qaala bnu cabaas walaysat maahan saad min cazaa'imi sujuud sujuudda meelaheeda aad loo adkeeyey oo sunno mu-akadka ah maaha yani min cazaa'imi sujuud wuxuu ka wadaa casiimo maahan oo aad looma adkaynin sajdada saad walidaalika shaaficiyadu kuma tiriyaan sajadaadka mu-akadka ah ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wاkhtalafa ahlu اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ا l slama wagayrihim fi hada way isku khilaafeen fara'aa bacdu ahli اlcilmi an yasjuda fiiha ahlucilmiga qaar waxay arkeen inuu ku sujuudo wahuwa qowlu sufyaan bn اlmubaarak washaaficiyi waaxmeda waisxaaq waa lagu sujuudaa laakiin muakad maaha muakad maahan marka la leeyahy marka shaaficiyadu waxay leeyihiin khaarija salaad markaa tahay inaad ku sujuuddaa way tahay dhib ma laha fi salaad laakiin salaada dhexdeeda adoo ku jiro ma sujuudaysa leanna mar haddaynan ahayn casaa'imta rukni in laga tago shay marka aan casiimo ama sunno aan ahayn loo aado looga tagaa sax ma noqonaysay leeyihin oo sajdatu tilaawada maku daraayaan ayaga sajdadan waa sajdatu shukrin oo kale iska waayo ee sajdatu shukrina salaad dhexdeed looguma dhaco oo hadday sajdatu tilaawo ahaan lahayd in la dhacaa saxay ahaan lahayd walidaalika marka waxay leeyihiin imaamku haddii asagu uu arko sajdatu tilaawo inay tahay binaan calaa daalikana uu ku sujuudo ma'muumka shaaficiga muxuu sameynaa ma raacay leeyihin haddii uu ku raaco mubdil waayo salaadaa buraysa shay mubdilana imaam laguma raaci karo leanna waa sujuud oo zaa'id ah waayo sajdatu tilaawona maaha bina'an calaa dalika marka waa iska taag asagoo cudurdaaro haystaa shaygan adiga marka mubdila u aragtaa ma ku raacaysa markuu ka soo kaco waa la soconay isaga salaadiisii waa burtay ma la dhahayo leanna ijtihaadu haystaa isaga bacdi laimaa saas qabaan xoogaa meelun xaraj badan ku jira waxaad moodaa inay wanaagsan tahay qofku hadduu sidaasoo kale ogyahay meelahaas inuunanba ku sujuudin leanna dadkii tashwiish iyo dhibaato iyo buuq unbaa iska dhalanaya ayb haatan haddii lagu raacaana hadda salaadii waa buraysaa xoogaa nas cad meeshaas kama muuqda ninkii ku raaca salaadiisa wax lagu buriyaa la rabaa iyada lafteeda waa iska cilla hadda waxay wax ku burinaya wa qaala bacduhum inahaa towbatu nabiyin nebi towbadiis waaye walam yaraw sujuuda fiiha in lagu sujuudana ma aynan arkin meeshaan laakiin tirmidi naqligiisan in la baxfiyo shaafici wuxuu si caama ugu daray axmed iyo isxaaq axmedna wuxuu qabaa in salaad dhexdeed lagu sujuudayo xataa saasaan filan marka waxaa laga yaabaa qowl inuu jiro marka oo sidan dhahayo qowlkan marka haddii uunan kala saaraynin salaad iyo keyrkeed ninka shaaficiga inuu ku camal fala maxaa diidaya maxaa diidaa ma hayna baabu maa jaaa fi sajdati fi lxaji laakiin kolley kutubtan hadda fiqiga adhar waxaa ka ah ma la raacayo minhaajka saasudhiga baabu maa jaaa fi sajdati fi lxaji sajdada suurat lxaj ku jirto qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa bnu lahiica marka ibnu lahiica hadday ka wariyaan cabaadilada waa riwaayadiis waa la aqbalaa bacdi l aima waxay ku daraan qutayba baa lagu daraa dadkii hore uga wariyey baa lagu daraa can mishrax bni haacaan wa huwa maqbuulu akhraja xadiidahu albukhaariyu fii khalqi afcaali اlcibaad wa abu dawuud wاtirmidiyu wabnu maaja kaashifka imaamu dahabi wuxuu ku yidhi hiqatun mizina wuxuu yidhi wathaqa wuxuu tilmaamay ibnu maciin inuu towfiiqiyey marka xoogaa ninkan tarjamadiisa maqbuul in la yidhaahdo xoogaa waa laga rooyey ibnu maciinna waa towfiiqiyey imaam axmedna wuxuu yidhi macruufun ibnu xajarna marka maqbuul ayuu tarjamo uga dhigay kaashifkana wuxuu yidhi hiqatun imaamu dahabi can cuqbata bni caamirin qaala qultu yaa rasuula allah fudilat suurat lxaj suurat lxaj waa la dheeraad siiyey bianna fiiha sajdatayni laba sajda inay ku jiraan baa lagu dheeraad siiyey sidaas miya arrintu qaala nacam haa buu yidhi waman lam yasjudhumaa qofkaan ku sujuudaynin falaa yaqra'humaa iyounan aqrinin xadiidka marka duruqdiisa marka la jamciyo xasan buu tegayaa ibnulahiica ku jiro ibnulahiica inkastoo uu yahay ikhtilaad inkastoo uu ku dhacay qutayba riwaayadiisa culamo badan baa soo dhoweyso xaafidku talkhiiska wuxuu ku yidhi fiihi ibnu lahiica wa huwa daciifun xaakimna wuxuu sheegay mustadraga inuu la gooni noqdo ibnulahiica laakiin riwaayada xaakim wuxuu ku xoojiyey uu yidhi saxat fiihi min qowli cumar wabnihi wabni mascuud wabni cabaas wa abidardaa wa abi muusa wa camaar riwaayaadkaas oo dhanna asaaniiduu kusoo kaxeeyey xaakim marka saxaabadaas ayaa sidaan mowquuf ahaan looga haayaa qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu isnaaduhu laysa bilqawiyi xadiidkan isnaadkiisu aad uma xoogana laysa bilqawiyi macnaha quwo aad u daran ma haysto waihtalafa ahlulcilmi ahlucilmigu way isku khilaafeen fii hada kan faruwiya can cumara bni alkhadaab wabni cumar anahumaa qaalaa fudilat suurat lxaj biana fiiha sajdatayni wabihi yaquulu bnu lmubaarak washaaficiyu axmedu waisxaaq abu xaniifa isaga ma arka ma arko hal inay leedaho arka wa ra'aa bacduhum fiiha sajdatan wa huwa qowlu sufyaan athawri baabu maa yaquulu fi sujuudi اlqur'an sujuudu tilaawada maxaa lagu aqrinayaa qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa maxamed bnu yaziid bni khunays wa huwa maqbuulu saasuu yidhi ibnu xajar abu xaatimna wuxuu yidhi shaykhun saalixun katabnaa canhu marka shaykhun saalixun maxay noqonaya marka shaykhun derajo oo waxa weeyaan tacdiilka derajada ugu hooseysa ayb waa lafdi marka oo tacdiil tusaayo maqbuulnimadana mutaabaca in loo baahan yahay bay tusay qala xadaثnي الxasn bn mxamed bn cubayd الlahi bn abi yaزid qala qala lbn jurayj ya xasan ahbaranii cubayd llahi bnu abi yaziid cubaydulaahigan yaa waay marka calaaqada ka dhaxayso xasan iyo cubaydullaahi maxay tahay xasan ibnu jurayj ninka ka warinaya xasan iyo ibnu jurayj sheekhiisa ardaygiisa xasan ibnu jurayj sheekhiisuna waa cubaydullaahi ibnu abi yaziid maxay isu yihiin xasan iyo cubaydullaahi kitaabka idinka ma fiirinaysaanba mah awowgiis waay kitaabka fiiriya awowgiis maku taalo meesha ya awowgiis qaala bnu jurayj qaala libnu jurayj wuxuu igu yidhi qaala lii waxaa dhahaya xasan ibnu jurayj baa igu yidhi yaa xasanu akhbaranii cubaydullaahi bnu abi yaziid can ibni cabaas yacnii awowgaabaa ii warramay ibnu cabaas uuna iiga warramay qaala jaءa rajulu ila nabiyi sala allahu alayhi wasalama faqaala yaa rasuula allah inii ra'aytuni leylata cawadan waa is arkaayo waana naa'imun anoo hurdo kaannii usallii inaan tukanaayo khalfa shajaratin geed gadaasheed fasajadtu waan sujuuday fasajadat ishajaratu geeddii waa sujuuday lisujuudii aniga sujuuddeyda ayuu u sujuuday fasamictuhaa waan maqlay wahiya taquulu iyadoo dhahayso allaahuma aktub lii bihaa cindaka ajran ilaahu agtaada ajar iigu qor wadac cannii bihaa wisran sujuudan sababteedana dembi iiga rid wajcalhaa lii cindaka dukran kayd agtaada igaga yeel wataqabalhaa minii iga aqbal kamaa taqabaltahaa min cabdika daawuud saa uga aqbashay qaala alxasanu qaala libnu jurayj qaala lii jadduka awowgaa wuxuu igu yidhi qaala bnu cabaas faqara'a anabiyu sal ly slama sajdatan buu nebigu aqriyay uma sajada waa sujuuday faqaala bnu cabaas fasamictuhu wahuwa yaquulu midla maa akhbarahu rajulu can qowli shajara waxaan maqlay buu yidhi isagoo nebiga sujuuddii akhriyey sujuuday ku aqrinaayo sujuuddaas wixii ninkii uu ka sheegay ibnu cabaas baa dhahay ila ibnu cabaas jaa rajulun ila nabiy rajula meesha yaala cuqayli xadiidkan wuxuu ku daciifiyey alxasanu bnu muxamed bni cubaydillaahi ayaa ku jira buu yidhi fiihi jahaalatun ninkaana jahaala ku sugan ayb marka alxasan huwa maqbuulun ibnu xajar maqbuul buu yidhi imaamu dahabi kaashifka wuxuu ku yidhi hayru xujatin hayru xujatin kitaabka kale dacafada uga hadla imaamu dahabi ee almuqni la yidhaahdana hayru macruufin ayuu ku yidhi marka ninkan baa xadiidka ciladiisu ay tahay qala fi lbaabi can abi saciidin qala hada xadiidu gariib min xadiidi ibni cabaas laa nacrifhu ila min hada lwajhi xadiidkan marka laakiin ibnu xajar waa xasaniyey kitaabkiisa nataa'ij lafkaarka shawaahid iyo waxbuu ku xasaniyey ayb nataa'ij lafkaarka laga feerina qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdulwahaab aلthaqafiyu qala xadaثna khalidun اlxadaa whuwa khaalid bnu mihraan can abi lcaaliya can caaishata qaalat kana rasuulu llahi sal l slama yaquulu fi sujuudi اlqur'ani billeyl sajada wajhii liladii khalaqahu washaqa samcahu wabasarahu bixawlihi wa quwatih qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu saxiix ayb nusqana waxay leedahay xasanun saxiix waxaa laga qaadanaa marka sajdatu tilaawada waxyaabaha lagu aqriya tanaa ka mid ah baabu maa dukira fii man faatahu xisbuhu qofka juskiisa uu dhaafo min alleyli habeenkii faqadaahu binahaari maalintii qadeeyo oo maalintii soo qalleeyo waxay laga yidhi ninkaas qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu safwaan wahuwa cabdullaahi bnu saciid alumawiy hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim abu dawuud wاtirmidiyu wالnasaa-iyu can ibni shihaabi ana saa'ba bna yaziida wacubaydاllahi akhbaraahu can cabdiraxmaan bni cabdin اlqaariy qaala ayb nisbatan ilaa qaarata hamze male marka alqaariyu waa qaara yaa loo nisbeeye ta'daa u dambayso ta'da marka shay ta u dambayso haddii la nisbaynayo ta'daa la gooyaa yaa u nisbadii baa lagu dhejiyaa alqaariyu nisbatan ilaa qaarata qolo carabta ka miday ahayd mahmaahana ka baxday qad ansafa alqaarata man raamaaha qoladaas qaara ninkii la shiishtamo ninkaasi waa insaaf iyo cadaalad waa la yimid macnaha macnaha waxay tahay nimanaad shiishka u yaqaanay ahaayeen nimankaas ninkii shiish la beegtoonaado waa nin qatar ah ninkaas ayb qaala samictu cumara bna alkhadaab yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man naama can xisbihi qofkii ka seexdo juskiisii ama qeybtii ou aqrin jiray wardigiisii ow can shayin minhu ama wax ka mid a faqara'ahu aqriyo maa bayna salaati alfajri iyo wa salaati duhri kutiba lahu waa loo qoraa kaanamaa qara'ahu min alleyl habeenkii inuu aqriyay oo kale ayb qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix wa abu safwan ismuhu cabdullahi bnu saciidin ilmakiyu warawaa canhu alxumaydiyu wa kibaaru nnaas abu bakr alxumaydi ayaa ka wariyeen ayuu leeyahay baabu maa jaءa min altashdiidi fi اladii yarfacu ra'sahu qabla اlimaam wixii ku yimid ee adkayn la adkaynaya ah fi اladii yarfacu midka madaxiisa ra'sahu madaxiisa kor u qaadaya qabla alimaam imaamka ka hor qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna xamaad bn zayd can mxamed bn ziyaad wahuwa abulxaariث albasriyu hiqatun warkan dambe marka waxaa iskale qutayba ama tirmidi can abi hurayrata qaala qaala muxamadu salى اllahu عalayhi wasalam amaa yakhshaa maadaani waa fududahay ma shidna hamzatu istifhaamaa laga hormariyey maa naafiyaana waa tahay amaa yakhshaa miyounan ka cabsanaynin ayb amaa yakhshaa maaha amaa yakhshaa hamzaduna litawbiikh weeyaan amaa yakhshaa miyounan ka cabsanaynin ounan ka yaabaynin aladii yarfacu ra'sahu madaxiisa midka korka u qaadayo qabla alimaam imaamka ka hor an yuxawila allahu ra'sahu ra'sa ximaar madaxiisa inuu alla ka dhigo madax dameer inuu u bedelo qaala qutaybatu qaala xamaadun qaala lii muxamed bnu ziyaad wuxuu igu yidhi inamaa qaala nebigu wuxuu yidhi amaa yakhshaa warkan marka tirmidi wuxuu ka wadaa yani inamaa qaala amaa yakhshaa yani kaanahu marka qof inuu leeyahay dad badan oo imaamka hortiis madaxa kor u qaadayaa la arkay haddana madaxoodu waa un sidii dadka dameer ma aynan iyagoo dameer noqday lama arkin xadiidkiina sidaanuu leeyahay markaasuu leeyahay maxamed ibnu ziyaadka raawiga ah ee nebigu amaa yakhshaa buu yidhi waa noqonaa ma dhihin nebiga sal l slam miyounan ka cabsanaynin ayuu yidhi ninka sidaa yeelaa miyounan ka baqaynin ayaa la yidhi waa noqonayaa lama dhihin marka warkan dambe macnihiisu saas waa amaa yakhshaadaas nebigu miyaanu ka baqaynin buu yidhi maahane ma dhihin waa noqday ma dhihin walidaalika marka macaanideeda waa isku khilkhilaafeen qaar waxay yidhaahdeen macnaha laga wado waxay tahay dameer baa lagu shabahayaa xagga balaadada iyo fahm darida ayb oo ninka sidaa yeelaa nin fiqhi iyo wax fahamsan maaha dameer oo kale ayb inuu marka xaqiiqo ay tahay oo dameer madaxiisa qaar sidaas yeelo inay noqonayaanna waa suuragal leanna ummaddan qaar ka mida in xayawaan suuradooda loo bedelayo nebigu waa sheegay sal l slam layakuunana min ummatii aqwaamun yastaxiluuna alxira walxariira walmacaazifa wayamsaku aakhariina minhum qiradatan wa khanaaziir dad ummadan ka mida waay daanyeer iyo doofaara laga dhigaa mar haddii marka maskigu waa suuragal inuu dhaco sidaasna waa la yidhi ibnulcarabi latiifo yarow keenayo wuxuu yidhi qofka salaada imaamka ka hormaraayo sababta uu uga hormaraayo marka la weydiiye isticjaal iyo degdega ku jiro si marka aadan uga hormarin waa inaad niyadaada gashataa marnaba imaamka hortiis salaada kama baxaysid kor i hoos imaamkuun ka bixin adiga iska tegi iska tegi maysid sidaas marka qalbigaaga gasho ha ka hormarin hadda hadaad sujuudda uga soo madaxa kasoo qaado awal maa imaamka hortiiska baxaysa ha kasoo qaadin marka ayb haddii uu kasoo qaado marka say noqoneen maxaa qofka la gudboon imaamkiio sujuuddii ku jiro isaga kasoo qaaday waa inuu ku laabta tiiuu ku laabanaya markaasuu imaamka la soo qaada taasaa laga rabaa saddex sujuudna ma noqonayso ayb qabla alimaam marka la yidhi maca alimaam iyada say noqone muqaaranada muqaaranada iyada laftirkeeda sax maaha inamaa jucila alimaamu liyutama bihi ayb qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix wmuxamed bnu ziyaad huwa basriyu hiqat yukna abalxaarif baabu ma jaءa fi ladii yusali اlfariidaةa huma yaumu الnaasa bacda dalik wuxuu baabeeyey qofkii salaada farad a dadka soo tukanayo dabadeedna dadka imaamu noqonayo faradkiisi waa soo tukaday sunnou tukanaa dad farad tukanayo imaam u noqday qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna xamaad bnu zayd can cmr bni dinar can jaabir bni cabdillaahi ana mucaada bna jabalin kana yusalii maca rasuuli اlahi sal l slam almaqriba mucaad nebiga maqribkuu la tukanayey riwaayadan maqrib bay dhe midna cisho ayay leedahay tan cishaha ayaana badan uma yarjicu ilaa qowmihi qoladiisa reer bani salim uu u laabanayay fayaummhm imaam buu u noqonayey qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa qof salaad farad a tukanayo in uu salaad sunno a nin tukanayo uu ku xiran karo masaladana culummadu waa isku khilaafsan yihiin shaafici isagu waa qabaa sidaas a'immada imaam axmed iyo abuu xaniifa iyana ma qabaan ayaga sidaas marka qolada aan qabin waxay leeyihiin inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi falaa takhtalifuu ayay keensanaya imaam waxaa loo sameeyey in lagu daydo ha khilaafinina wax kasto ha ku khilaafinina xataa niyada ha ku khilaafinina oo isaga duhur hadduu niyeysto idinka duhur niyeysta marka haddaad isaga uu sunno niyeysan yahay aduu inaad farad niyeysnaato inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi lama haayay dhahay imaamu shaaficina wuxuu leeyahay inamaa jucila alimaamu liyutama bihi waa wixii muuqda waay wixii aan muuqanin ma aha xadiidkaana kutusaayo markii nebigu uu kasii hadlay faidaa kabara allahu akbartaa laga bilaabay faidaa kabara fakabiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana laka alxamdu ilaa akhiriha niyada laguma sheegin xadiidka saasuu leeyahy xadiidkan baana ka saaraya niyada lianna mucaad sunnou tukanay dadkan gadaashiisana farad bay tukanayaan niyadii waa iskhilaaftay nebiguna laazim waa maqlaa midaas oo kale haddii qalad iyo wax ay jiraanna isagaa sheegi lahaa masaladan marka daxaawi yaa baxdi dheer ibnu xajar la galay daxaawi isaga mar wuxuu aadayaa waa mansuukhuu leeyahay mar wuxuu leeyahay maya salaaddu waxayba ahayd farad midda uu nebiga la tukan jiraya sunna ahayd uu leeyahay hataa lafteeda hadday sunno ahayd soo meesha un lama joogo lanna nebigii faraduu niyeysanya isagana sunnau niyeysanya waxba kama bedelaysa taas ta kale jaabir baaba wuxuu leeyahay isaga waxay u ahayd tadawuc innagana waxay noo ahayd farad ninkii uu la tukanayo cid uga aqoon roon male aduu riwaayaad badanoo noocaas u keenaya marka siru lmas'ala waxay tahay inamaa jucila alimaamu yacni mutaabacadu shaygan daahirkaa miyaa mase xataa niyada mutaabacada waa laga rabaa shaafici wuxuu leeyay niyada maya inta kale waa sidaasaana xoog badan ayb walcamarka tirmidina masaladaas waxoogaa ilmaam yarow u gala waalcamalu calaa hada cinda asxaabinaa asxaabteenna agteeda sidaan waa yiri ashaaficiyi wa axmeda wa isxaaq axmed isagooda halkan saas kusoo daray laakiin ibnu qudaama fi lmuqni wuxuu leeyahay laba riwaayey waxbuu sheegayaa imaam axmed laba riwaayuu leeyahay mid laa tasixu waaye wakhtaarahaa akharu asxaabinaa xanaabiladu marka taasay doorteen marka riwaayadii kaleo halkan ku ishaara marka tirmidi waxaa kaloo laga qaadanaa markuu leeyahay cinda asxaabinaa shaaficiye inuusa ka wadin tirmidi lianna ashaaficiy wa axmeda wa isxaaq ahlu xadiidkau ka wadaa qaaluu idaa ama rajulu lqowma fi lmaktubati hadduu ugu imaam noqdo waqad kaana sallaahaa qabla dalikana uu soo tukaday ana salaata man i'tama bihi jaa-izatun ninkii ku dayday salaadiisu waa jaa-is waxtajuu waxay xujaysteen bixadiidi jaabir fii qisati mucaad wahuwa xadiidu saxiix waqad ruwiya min gayri wajhin can jaabir xadiid kalena waa loo deliisho karaa labadii nin oo nebigoo tukanayay intay yimaadeen gadaal iska fariistay wuxuu nebigu ku yidhina markii la su-aalay waxay yidhaahdeen qad sallaynaa fii rixaalina guryaheennan kusoo tukannay wuxuu ku yidhi nebiga haddii aad sidaanoo kale ay dhacdood guryihiinna kusoo tukataan ood masaajidka timaadaan tukada sunna idiin noqone masaajidka sunnamaa laga tukanaa markaas faro ayaguna maxay tukanayaan sunnay u noqoneen xadiidkaasna daliilu u yahay masalada ayb qaala waruwiya can abidarda waxaa laga wariyay anahu su-ila can rajulin dakala almasjida nin masaajidka soo galay waalqowmu fii salaati alcasri dadkii waxay ku jiraan salaad casr wa huwa yaxsabu isaguna wuxuu malaynayaa annahaa salaatu duhri inay tahay fatama bihim waa ku dayday duhruu xirtay qaala wuxuu yidhi abudardaa salaatuhu jaa-izatun salaadiis waa sax waqad qaala qowmun min ahli lkuufati ida tama qowmun biimaamin wahuwa yusali alcasra wahum ayaguna yaxsabuuna anaha duhra inay tahay fasallaa bihim waqtadow bihi ay ku daydaan faina salaata almuqtadii faasidatu maamuumka salaadiis waa faasid lan ayagu niyadana waa shardi bay leeyihiin in la ysaga daydaa ida ikhtalafa niyat limaami wa niyat lma'muum hadday iskhilaaftay imaamka iyo maamuumka niyadooda inamaa jucila alimaamu liyutama bihi falaa takhtalifuu ayay qabsana kuufiyiintu weliba waa ku daran yihiin calaaqada ma'muumka iyo imaamka iskugu xiran ayagu waa ku daran yihiin aad bay quluwi ugu sameeyaan heer xataa waxay gaarsiinayaan haddii imaamku salaadiisa burto ma'muumkuna ounan ogeyn oo salaadiisa u saxan tahay imaamka salaada waa ku soo celinaa ma'muumkana waa laga rabaa ayay leeyihin salaadaas muxuu ku ogyahay ninkan ma'muumkan ninkan muu ogyahay salaadiisa waysalaanuu tukaday maalan imaamkii salaadii markii laga baxay oo xasuustay intii la tukatay iyo isagaba waa tukanayaanay leeyihiin akharulaimana waxay leeyiin ninkii ma'muumkii salaadiisu sax u ahayd waa iska socon ayb beri waxaan xasuusnaa meel ninkii imaamka ahaaye marka wuxuu yidhi xalay anuun weyse qabinaan salaada tukaday oon idin tujiyey ciddii marka ninkii xalay joogay oo salaad cishe ila tukaday waa ku celinaynaa ha ku celiyo salaada dadkii marka meel soomaalidan aaday ugu badnayd waa yaabeen marka waxaan maxay salaad xalay annagu aan tukanay annagoo yani weysadeenna annaga taamayno oed maxaa naga galay leeyihin isaguna wuxuu leey maya imaamkaaga salaadiisa hadday fasaado maamuumna salaadiis waa fasaadi sidaas yl xanafiyada saas qabta ibnu taymiyana alqawaacid nuuraaniyaha masaladaas uu ka hadlaa sida xooga badanna waxay tahay adiga salaadaada hadday taam tahay isaga tiisa ma ku dhibayso yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhta'uu falakum wa calayhim naqsi hadduu imaado salaad isaga ka jabta asaa laga rabaa falakum adiga waa leedahay waxa xadiiskaasa daliil ayb baabu maa dukira min alruksati fi sujuudi cala athawbi wixii la sheegay oo ah rukso marada korkeeda cala athawbi marada korkeeda in lagu sujuudo fi lxari walbardi kulaylka iyo qabowga marka kulayl daran iyo qabow daran ou jiro in marada la dhigto tabwiibkanna waxaad ka fahmaysaa asalka mutaqarirka inay tahay qofka madaxiisa foolkiisu inuu dhulka la baashiro sidaas mutaqarir inay iska tahay laga baxaayo marka marar kulayl dartiis qabow dartiis iyo haddii la yidhi haddii kulayl iyo qabow ounan jirin waxba ha iska xijinin dhulka dabcan de sajaayada iyo ku tukada waa soo marna eedan lagu tukanaya taas laakiin mare adiga ama aada wadato ama mid kale inaad dhigato haddaynan duruuf keenaynin inaan la samaynina fiican qaala xadaanaa axmed bnu muxamed wa huwa almarwasiyu ayb laqabuhu marduuya qaala akhbaranaa cabdullahi bn lmubaarak qaala akhbaranaa khaalid bn cabdiraxmaan wa huwa khaalid bn cabdiraxmaan bni bukayr asulamiy abu umayat albasri saduuqun yuqdi qaala xadaanii haalibun haalibun ilqaaan wahuwa haalib bnu khaaaf can bakri bni cabdillaahi wahuwa almuzaniy can bakri bni cabdillaahi almuzaniy isnaadka dhan waa basriyiin can anas bni malikin qaal kunnaa idaa sallaynaa khalfa nabiy sal ll ly slam haddaan nabiga gadaashiisa ku tukanno bidahaa'iri waqtiyada duhurka sajadnaa calaa hiyaabina maradeennan ku sujuudayna korkeeda itiqaa'a alxari kulaylka ka dhowrsigiisa dartiisa ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaa macnihii loo tarjamay fiihi jawaazu isticmaali athiyaabi wakada gayrihaa maro iyo keyrkeedba in la isticmaali karo fi lxayluulati bayna almusalli wa bayna alardi qofka tukanayo iyo dhulka maro kala teedo in la isticmaali karo liitiqaa'i alxari iyo qabowgaba waxaa kaloo xadiidkan daliishaday qolada iyaga markaa qabto marada hadday kula socoto oo mutasil tahay oo adiga dhaqdhaqaaqaaga ay la socoto haddii aad ku sujuuddo korkeeda marada sidaas ah salaaddu inay sax tahay sujuuddaasna inay sax tahay a'immada qabto ayaa xadiidkan xujaysteen a'immadaasna marka waxaa weeyaan ala'ima halaatha maalik axmed iyo abu xaniifa imaamu shaafici isaga sidaa waa khilaafsan yahay wuxuuna leeyahay ayb wuxuu ku xambaarayaa maradan ay sheegayaan cala athawbi almunfasil maro aan qofka la dhaqdhaqaaqaynin ee intuu cimaamadii oo kale intuu bixiyey dhulka dhigay maradiibuu dhulka dhigay lama isaga lama socoto maradan laakiin midaan cimaamada oo qofka la socoto la dhaqdhaqaaqayso maahan buu leeyahay halkaas marka ayaa la yska qabtay yaa marka daliil laga rabaa shaafici isaga maa laga rabaa inuu keeno maradaas inay ahayd munfasil mise ibnu daqiiq ilciid baxhi buu keenay wuxuu yidhi qolada iyaga laftooda maradan mutasilay ahayd dhahayaan iyaga laftooda waxaa laga rabaa inay sugaan uu yidhi inay maradu mutasil tahay ilaa hadda halkan mara un la yidhi inay mutasil tahay waa laga rabaa midda labaad wax kaluu sheegay oo yacni wuxuu yidhi qaarkood bayhaqi ahay riwaayo wuxuu keenay dadkii qaarkood wuxuu leeyahay isaga marka bayhaqi wuxuu rabaa warka shaafici inuu u keeno daliil riwaayaadka qaar xadiidka waxaa soo aroortay yidhi dhagax quruurax intay qaataan ayay sii qabowsan jireen waa qaboojin jireen marada waxbay ku qabooji jireen ma dhagaxaasi markuu qaboobo ama quruuraxaas ayay meeshay ku sujuudayeen ku daadsan jireen markaasi ku sujuudi jireen low marka wuxuu leeyahay mara mutasila haddii lagu sujuudi karo dhibkaas oo dhagax inay qaataan ma aynan mari lahayn maradooda iska dhigan lahaayeen maro mutasilaan lagu sujuudi karina laga fahmayuu leeyahay ibnu daqiiq marka isagana wuxuu yidhi hadday sidaas tahay de kuwaas waxaa laga yaabaa baa la dhihi karaa kuwa aan mara ay ku sujuudaan haysanin leanna saxaabada qaara hal maro keliya wada jireen qaarkood cawradii waa celcelinayeen ninka hadduusan maro labaad qabin kuwaasaa lagu xambaaraa aan maro kale haysanin inay dhagaxa isticmaali jireen kuwa kalena maryahooday isticmaali jireen ixtimaalkan aad keentay meesha ma yaallo rabaa inuu dhaho marka ayb calaa kulli xaal marka masalo waxaa weeyaan meelo dhadheer la kala aadaaday wax dhibaataha u ku jirta male mar haddii nebigii maradii la idlaaqay mutasil munfasil aan loo kala qaadin al aslu itlaaq dii marka mid mutasila iyo mid munfasila lagu sujuuda laabas ninka isaga khilaafka ka baxayana waa fiican yahay oo wax laysku khilaafay waa ka fogaana maradan dhulka dhiganaya dhahayana wuu fiican yahay ayb qaala hada xadiidun xasanun saxiix waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa oo kale camalka yarkaa oo salaada dhexdeeda lagu sameeyo dhib inayna lahayn walidaalika bukhaari wuxuu kusoo saaray baabulcamali fi sala xadiidka inta marada la dhiganaayo camalkaas yarkaa salaada waxba uma dhibaayo ayb qaala wfi lbaabi can jaabir bni cabdillaahi wabni cabaas waqad rawaa hada alxadiida wakiicun can khalid bni cabdiraxmaan ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed